بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الأميل كسي سنروبان يسيكستوني ديغايتا ولبهود سنكلنا همين فيل aka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale isunku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodale laku helaysan ka dheega doontaan oo aan uga socdaalena siinkahay waliba kumid ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku qiib galay afartan iyo siddeed sano guuradii ha ku wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubtay dalka soomaaliya haddaba michael eri ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidanka asluubtase haysadana xaquuqdii lunku tirogalay uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale welibaysan dheega doontana maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo digniin adag ah aan diri ganacsatada ma sheegen anti beesan aruuriyaen dhaqdhaqaaqa shabaab haddaba maysheeni anti wasiirada koonfur galbeed iyo hadda arrintaasi ku hadlaan ma dhaba in ganacsatada iyo beesa aruuriyahayaan isla mar ahantaasna degaalyahanada shabaab iyo ka maalgeliyahayaan uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale weliba una siin hayne kureeda markii wasiirka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya wargadka koronta degmada yeedda uuse ka magacaabi guddoomiyada yeed iyo waliba irkiiska shareeray hadalhayowka hadalhayowka yeed inti degma ati iyo inti kale haddaba maysheeni anti yeed hata murun iyo gala degmahaasheeda uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan saas oo kale welibaysan dheega doontanaa bajaajley oo lanhiri amni daro magaalada garoowe haddaba maysheeni intii bajaaja oo dadka masaakiinta e rahaayaan anta badan ciidamada ammaanka iyo ka dhegan uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo qaybgoy waana ka dheega doontan saas oo kale weliba barnaamijka kulanka warsan isan ka dheega doontana maamulka degmada buur hakabe ee gobolka baay oo uu ku warbi xaaladda nololeed ee degmadaasi kureeda sheegayna anti xaalad biilaanka jarta degmadaas barnaamijka kulanka warsan iyo qaybkoy mayeeta sababta xilkalanku qaadi guddoomiyihii degmada maxabaay ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta barnaamijka kulanka warsan welibaan siin saaray waana siinla dareeri doona anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada istuudiyaha koowaad iyo kan lamaad buu weliba si toosa idinka farsameeya doona saaxiibkayga bilaal hilaal sheekh iyo bilaal yare barnaamijka intiisa dareer waliba siin saaray waana siinla dareeri doona anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala walibana san lahaa jimaafaylaha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiinimo jimaaha galaasuu khamiisniye bahas taarigdan iyo ka eedanta labaatan i lamada bilo lamaad ee farbaraayo sanadka labada kun siddeed iyo tobanka saaxib yaal weli dhugunsatayna qodobadiinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre weliba ku qiib galay afartan iyo siddeed sano guuradii ha ku wareegatay markii la caasaasay ciidanka asluubta dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xasan cali khayre weliba geeg usu ku qiib galay afartan iyo sideed sano guuradii ha ku wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta dalka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo meelasi ku hadalay iyo weliba taabaday ciidamada asluubta wanaagiyo leyin iyo dhibaatooyinka iyo hamareen ciidanka asluubta ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo meelasi ku hadalay weliba hadaljeed kumid tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xigta inta aanan u gelin xafladan dabaaldega ah waxaan marka hore halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa taliyihii hore ciidanka asluubta oo runtii muujiyey dadaal iyo karti intuu taliyaha ahaa qabtana howlo aad ugu muhiima qaranka soomaaliyeed oo ay tusaale ka tahay dhismaha hadda aan joogno oo ah xaruntii la wada yaqaanay ee taliska asluubta oo burbursanayd oo uu isagu dayac tiray maantana aad aragtaan bilicda ay leedahay waxaan leenahay taliya waa ku mahadsan tahay shaqada aad qaranka u qaban shaqada qaranku waa qoro isdhiib marba qof baa hayaa qofkaasna waxaa laga rabaa tallaabadii uu asbaq qaadi karo inuu ku sii karo muhiimaddu waxa ay tahay marka ma aha taliyaha markaas jooga ama qofka markaas jooga ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare inay iyagu yihiin ciddii keligood wax qabatay laakiin waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay taliya waxaa kaloon soo dhoweynaynaa taliyaha cusub taliya bashiir oo aan aaminsannahay inuu yahay nin aan halkan ku cusbayn waxaan leenahay ku soo noqo gurigaadii ku soo dhowow shaqadaadii kasii wad xarigjiidka meeshii lagugu dhiibay waana ku soo dhoweynaynaa ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ad ogtihiin in la aasaasay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii maantay oo aan joognana aan xusayno sanad guuradii afartan iyo sideedaad ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa uu ka midan yahay tiirarka ay ku taagan tahay qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed sidaas daraaddeed sidaas daraaddeed aniga oo salaam diiran idinkaga wada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo aan anigu maanta halkan ku matalayo waxaan hambalyo salaan sharaf iyo bogaadin uga dirayaa intuu ugu sarreeyo taliyuhu ay ku xigaan saraakiisha iyo alifleyda iyo dableyda iyo dhammaan qoysaskooda iyo inta kale oo ku lug leh ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ay ka mid tahay fanaaniintooda waxaan leeyahay naga guddooma hambalyo iyo salaan diiran hambalyada ka sokow waxaa la aaminsan yahay ciidanka asluubtu inay yihiin ciidan ka shaqeeya arrimaha xabsiyada iyo maxaabiista keliya ciidanka asluubtu sida aan sheegay waa tiirarka ay ku taagan tahay dowladnimada mid ka mid a waxay ka shaqeeyaan maxaabiista ka sokow inay daryeelaan maxaabiista ka sokow waxa ay ka shaqeeyaan dhaqan celis macnaheedu waxay tahay qofkii khaldamay oo bulshada khalad ka galay oo la soo xeray oo iyagu mas-uul ka noqdaan markii la xakumo kadib waxay ka shaqeeyaan inay u abuuraan fursad cusub waxay ka shaqeeyaan inay dhaqan celiyaan inay siiyaan waxbarasho inay u furaan tababaro inay qofkaas fursad cusub u abuuraan oo marka dambe oo bulshada dib loogu soo daayo dib qofkaasi uu ugu soo laabto isagoo dalkiisa iyo dadkiisa wax tari kara oo aan dembiil ahayn ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa uu kaluu ka qayb qaataa horumarinta iyo wax soo saarka dalka sidaad la socotaan waxay lahaan jireen dalagyo waaweyn iyo beero waxay lahaan jireen dugsiyo waaweyn oo farsamo oo dadka wax lagu baro waxay lahaan jireen warshado wax laga soo saaro oo aada xasuusataan inay gabdhaha soomaaliyeed dhihi jireen aroos geli mayna haddii aan nalokaga soo iibin ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan markaa aaminsannahay in weli maantay maadaama la dayactiray xaruntii ciidanka asluubta soomaaliyeed ee lagu yaqaanay inay ahayd hoggaankooda maadaama dig dib loo yegleelay maantay halkana aan joogno taliyihii iyo taliyihii horena ay joogaan ciidankii iyo cid walbana ay joogaan waxaa muuqata horumar iyo didiiro lix bilood ka hor meeshani waxay ahayd meel lagu kala tegay maanta waa aragtaan siday u taalo macnaheedu waxa ay tahay marka dadka soomaaliyeed ay qaadaan tillaabo ay leeyihiin annagaa isku filan annagaa isku tashanay annagaa ka mas-uula dowladnimadeenna annagaa darawaliin ka ah qarannimada soomaaliyeed cid aan sugayna male inay wax noo keento macnaheedu waxay tahay waxaan arkaynaa jawaabahan oo kale meeshii ay joogi jireen ismaaciil axmed ismaaciil meeshii ay fadhi jireen axmed sahad cali meeshuu fadhi jiray cabdulaahi macallin iyo cabdi maxamed ismaaciil iyo xuseen xasan cismaan meesha hadda uu fadhiyo bashiir maxamed jaamac waa meesha lagu hogaamiyo ciidanka asluubta qof walboo ka midana waxaa lagula xisaabtamayaa waxa uu qarannimadiisa u dhisay waxaa kaloo lagala xisaabtamayaa haddii uu qarinimadiisa wax ka damiyo waxaan idinka codsanaynaa marka inaad ogaataan qof walba oo soomaaliyeed oo gacantiinna soo mara inuu yahay qof ay dhibaato ku kaliftay ama khaldamay macnaheedu ma aha marka qofkaasi inaanu fursad damba lahayn fursad cusub dalkaas dadkaas inaad u abuurtaan idinkaa laydinka rabaa sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen ciidanka asluubtu inaad soo celiseen idinkaa laydinka rabaa ugu dambayntii waxaan leeyahay haddii aad tahay ciidan militari ah ama ciidan booliisa ama ciidan asluubeed ama nabad sugida shalay waxaan u dabaaldegnay maalintii af soomaaliga maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii afarsidii sideedaad ee aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed inta ka dhaxaysa udabaaldega af soomaaliga iyo udabaaldega afartan iyo sideed guurada ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa ku dhex jirta qarannimada soomaaliyeed macnaheedu waxa ay tahay haddii aad tahay asluub ama military ama nabad sugid ama boolis waxaad uga duwan tahay qof walba oo kale oo soomaali ah inaadan lahayn qoys iyo qabiil waxaad uga duwantihiin cid walba inaadan ahaynina qof qabiil inaad tihiin ilaaliyayaashii iyo waardiyayaashii qarannimada soomaaliyeed waxaa laydinka rabaa marka qaranku cariiri galo inaad noqotaan ciddii ka saari lahayd Waxaa- waxaa laydinka rabaa marka inta kale ay niyad jabaan inaadan idinku niyad jabina waxaa laydinka rabaa markay inta kale shakiyaan inaadan idinku shakinina waxaa laydinka rabaa inaad aragtaan wax aanay dadka kale arki karin waa maxay waxaad arki kartaan waxay tahay idinku inaad tihiin ciddii ilaalinaysay hamiga iyo qabka ummadda soomaaliyeed qarannimadii soomaaliyeed way muuqataa ummaddii soomaaliyeed iftiin bay leedahay sida iftiinka wiilka gabadh iyo gabadhan iyo hortaaga
kaas waliba ay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ku qiibgaliya afartan iyo sideed sana guuradii ha ku wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta dalka soomaaliya
Imran. لو الدنيا ورقبة الدون تاد تفري على قسمها مرة ويجي سري اه يا ارسل ماي بقارك قلبت الاسمانة المغيرة مارنا مي هم بيضوا بيضا بك يالا كم تاوي جيد هبا بانك جيد ماي مي تبالي مارنا يسو او مداجة بقرن ها بدا المغيرة ها بدا جلال هبا مارنا walaagii alaabhaay isnuugii arrintan maskasheenay adiina wali laayta hamara qalab ismuku doonade alaabtayti bakuwe aglu wahdaa edebni doorku doora istibaarni walyara hukumadu fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aroormin shay dudumuwa awoodanyin shaygeeda aanas gooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira
dhegeystayaal weli waliba noolo dareertana barnaamijka kulanka warsan walibana noo dhegeysadaytan siyo tugisiyo dhibic lama aalada satellite-kiyo live streamka barnaamijka waliban siinjeediyahay waan hasiin saareey anigu maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaala dhinaga farsamadana bilaal hilaal sheeg shueb maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba digniina adag usan diray ganacsatadiiyo ka sheegeen anti beesa an aruuryahay aan dagaalyahana ka tirsan shabaab sadiilanka maalgeli kulan usa shir godoomiyay madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif hasnow sheegeedan yargeeg waliba ka dhii harunta madatooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo kulankaas waliba lanka hadlay arrimo fara badan oo iyo ku mid ayin xaaladda deegaanada koonfur galbeed abaarta ka jarta iyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed yeedoonka dambeyntii markii shirkaha gebagabowey warfideenkuusi la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed ahna xildhibaan ku tirsan maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed usugoona sharahi walyaabowey kulunkaasi lunku hadlay waana diiradda la ka saaray alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha febraayo labada kun iyo siddeed iyo tobanka sidii caadadaba inoo ahayd waxaan waxaynu isugu nimid shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo khamiis walba la qabto iyadoo maanta uu shir guddoominayey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyadoo waxyaabaha la iskula soo qaadayna ay ka mid ahaayeen guud ahaanba arrimaha amniga arrimaha horumarinta u ah koonfur galbeed soomaaliya waxyaabihii dowladda u qabsoomay intii saddexda sane iyo xoogaagii ay jirtay iyo waxyaabaha dowladdu ay hiigsanayso haddaan ku horumarro waxaa warbixin laga dhegaystay guud ahaanba wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo xaaladaha guud ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya warbixin guud ka siiyey golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo gorfayn dheer kadibna qodobo muhiima ay ka soo baxeen oo dhinaca amniga ah sidoo kale waxaa la isla soo qaaday guud ahaanba waxaan ognahay in abaartii dheereed ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaa haataba ay raadadkeedu weli ay jiraan iyana sidii dadkaas tabaalaysan qaarkood waxyaabo badan loogu qaban lahaa go-aamada maanta ugu muhiimsanaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne shariif xasan uu shir guddoominayey la isla soo saaray waxaa ka mid a lagana dhegaystay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa la sheegayaa toddobaadyadii aan lasoo dhaafnayba wasiirkuna uu soo jeediyey in dad ganacsato ah oo gobollada koonfur galbeed soomaaliya khaasatanna magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda in ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo wax la mida ay maalmahanba ugu wacaayeen meel ka baxsan degmooyinka xurta ah ee ay dowladda gacanta ku hayso iyagoo dabcan sida la sheegayo bixinayey lacago oo iyagu ay soo saareen haddana inta dib u soo laabto deegaanadii ay ka tegeen lacagaa u aruurinaya shabaab oo ku maalgelinaya dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo soo jeedinta wasiirka amniga ka duulayso markii ay dhegadhegaysay dood dheerna lagalaga geystay qodobkaas ah in shabaabku ay bilaabeen inay ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya u wacaan meelaha iyaga joogaanna ay geeyaan lacagana ay soo saaraan ganacsataduna si bareera intay meesha u aadaan dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay ka tegeen dhaqaalana ay ka aruurinayeen sida la sheegahayo deegaanadii ay iyaga ka tegeen waxay dowladdu go'aan ka soo saartay qodobkaas oo ah kow in cid kasto oo loo arko inay shabaab meelaha ay joogaan ay tegahayaan hadday tahay ganacsato hadday tahay shacab dhaqaalana u geynayaan dhaqaalana u aruurinayaan marka ugu horrayso inaysan ku soo laabanaynin deegaankii ay ka tegeen oo aysan dib ugu soo laaban karin marka ugu horrayso ninkii shabaab dhaqaalo u aruuriyo u geeya goobaha ay joogaan tagaa ma ku soo laaban karo meelaha ay dowladdu xukunto gacantana ay ku hayso haddii uu isku dayo inuu dib ugu soo laabtana ciidamada ammaanka iyo wasaaradda amnigaba dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay amar ku siinaysaa in la xidho shakhsiyaadka noocaasa oo barnaamijyada noocaasa ku kacayo lana xidho sharcigana la waafajiyo qodobka u yaalla wasaaradda amniga ee la dagaalanka argagixisadana lagu qaadi doono sidaa daraaddeed dawladdu waxay oga digaysaa ganacsatada reer koonfur galbeed soomaaliya oo aan ognahay in intooda badan toddobaadkii lasoo dhaafay deegaano ka baxsan magaalada baydhabo aan idhaahdee deegaanka la yidhaahdo buula fullaay oo dhowr iyo sagaashan kilomitir u jira degmada baydhabo inay tegayeen dhaqaalena geynayeen haddana ay dib u soo laabanayeen dhaqaalo kalena ay magaalooyinka waaweyn oo xorta oga aruurinayaan riboodkaas dawladda oo ka duulayso waxay go'aan ku gaartay mar labaad iyo mar saddexaad ciidan laali ciddii ay ku caddaato inuu inta deegaanka baydhabo iyo magaalooyinka kaleba ka tego shabaab uu dhaqaalo u geeyo inuusan dib ugu soo laaban karin deegaanadii uu ka tegey haddii uu dib ugu soo laabtana hay-adaha amniga waxaa la faraya inay tallaabooyin sharciga waafaqsan ka qaadaan lana lana qabto wax allaale wixii sharciga uu waafaqsan yahayna la gaarsiiyo sidoo kale dawladda koonfur galbeed soomaaliya waxay go'aan labaad ka soo saartay ciidamada kala duwan ee qaranka soomaaliyeed hadday tahay kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadday tahay kuwa qaranka soomaaliyeed ee ku sugan gobollada koonfur galbeed soomaaliya waxaan shaki ku jirin oo lasoo xaqiijiyey hay-adaha ammaanka iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa dawladaha hoose ay soo sheegeen in ciidamadu ay qayb ka qaataan qalalaasaha ka jira magaalooyinka qaarkood sida iyagoo huwan shaatigii dawladda iyo shaatigii ciidan ee haybadda lahaa inay qayb ka yihiin meelaha dadku bulshadu ay isku qabsanayso sida dhulalka iyo waxyaabaha la midka inay iyagoo iyagoo huwan shaatigii dawladda ay nidaam qabiil intay u yimaadaan ay baloominka meesha ka abuurayaan waxaan shaki ka jiran ciidamada jooga soomaaliya mid waa ciidan shabaab la yidhaahdo oo dhibaato u geysta ummadda soomaaliyeed oo hantidooda iyo maalkooda dhibaato u geysta ka kalena waa ciidan qaran iyo ciidan dawlad goboleed oo intuba dawladda federaalka soomaaliyeed ay dhaqaalaha siiso in ciidana ama ciidan qaran ha ahaado ama ciidan dawlad goboleed ha ahaado oo shaati dawladeed wata in meelaha bulshadu ay isku qabanayso iyo dhulalka intuu tego uu la soo safto qoladii ama qabiilka uu ka soo jeedo dawladdu waxay og tahay cadow shabaab la yidhaahdo oo dhibaato ummadda u geysta iyo ciidan qaran oo har iyo habeen baa u taagan sidii ay shabaab ula dagaalami lahaayeen marnaba ma laga oggolaanayo nin shaati dawladeed ama daris dawladeed oogu jiro inuu shaati qabiil intuu soo gashto bulshada meelaha dhibaatooyinka loogu geysanayo dhibaato ugu geysto askari kastooy ku caddaatana dawladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo la kaashanaysa dawladda federaalka soomaaliyeed waxaa go'aan ku gaartay in dareskana laga siibo qoriga dawladdana laga qaado shaqadana laga rusqeeyo askarigii ay ku caddaato qodobadana haatan aan soo xusnay in iyana haddii alla kuu roon yahay go'aamadaas dawladdu ay soo saartay dawladda federaalka iyadoo la kaashanaysa dawladdu ay go'aanadaas ka qaadan doonto askariga ay arrintaas ku caddaato sidoo kale golaha wasiirada dawladda koonfur galbeed soomaaliya warbixin dheer ee uu ka siiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan safarkiisii uu ku tegey magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti isagoo madaxweynuhu uu barnaamij horumarineed oo waxtar u ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay kula soo saxiixdeen hay-ado iyo kambaniyaal u baahan inay horumariyaan dhinacyada jidadka iyo horumarinta magaalooyinka sidoo kale iyo in dekedihii reer koonfur galbeed soomaaliya dayactir lagu sameeyo guud ahaanba iyo in shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada dhammaantoodba ay u istaagaan sidii barnaamijkaas fulintiisa biidni illaahi tacaala looga wada faa'iidaysan lahaa kaasoon u aragno in waxtar u yahay guud ahaanba soomaaliya gaar ahaanna gobollada koonfur galbeed soomaaliya aada soomaaliyeed guud ahaanba ay dhaqaalo siiyaan shabaab ma caddayn karo laga yaabaa inay qolo siinayso laakiin ganacsatada soomaaliyeed oo aan ognahay in dowladnimada soomaaliyeed iyo horumarka ummadda soomaaliyeed ay door muhiima kaga jiraan kuma caddayn karo inay shabaab wax siin karaan hase yeeshee dawladdu markay samaysay xuuraamis fara badan iyo ogaansho fara badan hay-adaheeda amniga iyo sirdoonkeedu waxay xaqiijiyeen in toddobaadyadii lasoo dhaafay ganacsatada reer koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo iyo degmooyin kale sida degmada bardaale iyo degmooyin kaleba in ganacsasadii looga wacay iyagoo lagana codsaday inay dhaqaalo siiyaan al-shabaab deegaanadii ay ka yimaadeenna ay dhaqaalo oga soo aruuriyaan dawladdu iyadoo taa ka duulayso annagu shabaab waxaan u aragnaa ciddii lacagtiiso dhaqaalo ku kaalamayso caafimaadkooda dhinac ka geysto inay shabaabka noola mid yihiin waxay noola mid yihiin dadka soomaaliyeed ay shabaabka gumaadahayaan in dhaqaalahooda intay bixiyaan ganacsatadii shabaab lacagtiisa in lacagtaas haddana ummadda soomaliyeed dhibaato dib loogu geysanayo waxaan u aragnaa kan shabaabka lacagta siinaayo kan maskaxda kala jiro iyo kan taageerada siyaasadeed iyo taageerada caalamiga siinaya intaba inay cadow yihiin isku midaanna u aragnaa ninka ganacsatada ee shabaab lacag siiyo wuxuu ka soo horjeedaa horumarinta dawladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ka soo horjeedaa jiritaanka dowladnimada ee qaranka ummadda soomaaliyeed isku si baan u aragnaa waana la dagaalamayna xasan cabdi maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya yahay oo nin sharaxay kulankii geeka kadib magaalada baydhabo xarunta gobolka baay islamana hantaas muuse shir guddoomiyaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
Cafes Decoration Company. Wow.
adduunyo qorshe si walla suu lugayo ha aragto kuwa golqoontaa fiiri Wah, way ka lahaa. Walaalo qaansa aansan gobolno iyo shiiday oo san ka garaaran. Markiisa awa jare.
shiid ma ee walaalun jibsi la eray u soo budo iyo lisheene dhallinyaroodu ana kiin sheego Huh.
hadu weeras sidii adbadaas lay ku weeraayan My dad ajnabi awa kor ku kooya.
ajnabi mee dhallinyaroodii oo baydhabo dhalatay wadame kaliidka safayr walanka baratay iniskooy dilay Ma wano leeymay. Kor jere kaya indike.
kooye way kalaan kale Kar ee bishayni makaasha maw.
lankii bukul walaan baradoona dalshee kaafiye dhalinyaroodii kor ku kooytay waddamada khaliijka waa ka baratiya sanaakatar ee ulunookaashanayti niilakooyti koros i beer way kalaawiside maayi korley may kufi fiiriyaa bulshooy kooya unuunu ka faa'iidooysineen sanad
dhegaystayaal weli wali noo dhuusadaytana seetu isee dhibic lama dadkarooga dalka banaanshaynu waliba si toosan inku dareerana aalada satellitekiyo live streamku wali sangle saaxibyal hamiin fayla jimaa fayla waliba dhabta ku kajarna barnaamijkii kulanka warsan wali haniin dareere muranka teegan degma haadowka yeed ee gobolka bokool isla mar ahaantaasta murun xoogan iyo waaldatii aranta degmalanka magacaabay yeed ee gobolka bokool laakiin wali ku hormaraysaane bajaadliyaal oo lan xirhiri amni daro magaalada garoowe wararkan hanoo deerahay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal yo waliba sheegahayana intii xabsiga la dhiki tiro ka mid eh dhallinyarada mooto bajaajada isla mar ahaantaasna laku haraya mootooyinkiiyo ka shaqaysadaayeen maamulka magaalada garoowe yo waliba arrintan isu ku sababayay intii lidiyo ka eyin ammaanka magaalada yoogana markaasi ku dhega adeegi amara horehan ku bahi maamulka degmada garoowe ee gobolka nugaal hoqayaga dowladda hoose ee magaalada garoowe maxamuud cali gurey yaa waliba sheegay intiyo xirxiren mise yo hirhiren boqolaal bajaajiyaale yoogona bajaajyadana markaasi lagu k- xaraye kureeda markiyo ku dhega adeegeen amarkii dhowaan hakubay dowladda hoose ee magaalada garoowe hoqeeyaga dowladda hoose ee magaalada garoowe maxamuud cali gurey oo arrintaasi ku warmi idaacadda warsan weliba hadalji ku mid tahay magaalada waxaa farakool ku haya dhibaato badan iyo kalqal dhinac walba saameynayana keenay een, nimanka bajaajka baabuurta la yidhaahdo wata waxay xidheen isu socodkii magaalada waxay ka shaqeeyeen oo galeen qoraxdaasi marka ay dhacdo intooda badan in laga furo taarikooyinkii waxaa dhacday as- basteejooyinkii loo asteeyey inay maraan oo ka rartaan oo dowladda hoose u calaamadiisay oo u astaysayna waa burburiyeen waxay fawdeeyeen gaadiidileyda kale sida baalaha la yidhaahdo een, xaasaday xaasayga oo kale bi-aladii iyo basaskii basteejooyinkii loo asteeyeyna waa fawdeeyeen oo iyagii baa tegey Een, waxay ka shaqeeyeen oo dhex galeen inay dhibaha magaalada ka dhaca baabuurta bajaajkii lagu baarto dadkii dumarkaa u adeeganaya xaafadaha ka adeeganaya Een, sidaa aawadeed waxay ka dhaga adeegeen shuruucdii ma- iyo maamulkii dowladnimo ee- ee ee ka jiray degmada haddii aanu u yeerana waa imaan waaye waxay u qaybsanaayeen laba gruub maadaama dadkan kale ay ka dhaga adeegeen yeerista aanu u yeeray iyo wada shaqayntii aanu wada yeelan lahayn iyo qaabkaanu maamulkooda aan u samaysan lahayn uga wada tashan lahayn ay ka dhaga adeegeen intii faraha badnayd inaanaan iyaga sii dayn ee iyagoo ay raalli ka ah aanu u aqoonsanaano inta tan noo timi eena soo ajiibtay inay yihiin bajaajilaydii aanu u ogolaan lahayn inay ka shaqeeyaan oo amaamiirtii iyo shuruucdii dowladda hoose iyo wada shaqaynta iyadii naga ogolaatay inta inta laga saxayo inta kale inaynaan ku darmane gaadiidkiina aada geysataan nin saldhigga aada geysataan
موفق سبيشاليست هوسبيتال isbitaalka gaarka ee muwafaq
مسألة ولا سويدية kolmaraydi taariiqu ما ويلا أولاد لك الداهية may hureen caafimaadna موافق سبيشاليست هوسبيتالو madamadii mas'alada hodeerta shalaayo إسبتال لما هذه هو مسكن تاك هايتي muwafaq isbishaalista hosbitaal ang moogatoy مليومات كقفو مرهور لكوسدين mukudeerine amaanen موافق سبيشاليست هوسبيتال magalas kulubahime e موافق سبيشاليست هوسبيتال walqabadkee mujtamaca isku waafaqeen موافق سبيشاليست هوسبيتال maykiinku dorana كون إيكو كيتك آفماتك كونلن كتبانا muwafaq isbishaalista hosbitaal lakiinka qobadaw koy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq sbeshaalista hosbitaal
qaliimada guudsada qalliinka buraada qalinka bawaasiirka ama qoormalayda qalliinka eernada borostatada kanjirka kaadihe beenjada ama faruunya boogta ah qaliime bilaanta foolaka adkaati qalliimaha badda hagaajiyowka faruunyo tariigan suubiyowka ilmagaleenka hagaaji
waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarinta la weli weli noo dhugunsaday tana barnaamijka kulunka warsan seetu iseed dhibic lama iyo siinku la hadlahayna magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamadana bilaal hilaal sheeg shoabo saaxib yaal meel kastiisin roogdan waliba siinku lana hamiin fayla dadka rooga dalka bannaan shay waliba si toosa ninku dhugunsadayana aaladda satellite iyo live streamka walina lana hamiin fayla walihanin dareere murunka xoogan ee hatu ku teegan yeed ee gobolka bokool oo wasaaradda arrimo gudo degmo aan magacawday laakiin han nagada doonga wali ka guda jirna barnaamijka kulanka warsan qaybo jeedhata maamulka degmada buur xakabe ee gobolka baay oo ku warbiya xaaladda nololeed ee degmadaasi iyo xaaladda ammaan gudoomiyaha maamulka degmada buur xakabe ee gobolka baay maxmed nuur oo idaacadda warsan hela xiriiriya waliba usug waramay xaaladda biilaanta ee ka jarta degmadaasi iyo tan caafimaad darada ee xilligan ka teegan degmada buur hakabe ee gobolka baay guddoomiyaha iyo waliba is hoosto ku fariiqay antii xilligan degmada iyo enhaysan dhakhaatiir hoo dhibaato ka dhida degmadaasi isbitaal qalabaysan iyo intaban yaalna usugana ku dalbaday maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka antii arrintaasi walku qobadan dhinaga biyona xaaladda dadkaasi eedan liidata maxamed nuur guddoomiyaha degmada buur xakabe ee gobolka baay oo arrintaasi infaahfaahiyay weliba hadalgii kuma tahay
runtii maxamed waxaa dhamaan degmada areadan qaysanka wakiilda boqolo mayaa ku qoray hadda degmada oo sida oo kale xilliga biilaanta sida kaleedan iyo caafimaad daro isbitaalada daawooyin aan la hayna dadkanku weyn hadageeda degmadan taasoo haddeen xilli koleela la galay waayahay maadaama sabaad hata sheegday caafimaad daro iyo biilaana sheega ay tahay dhanka biyo markiinu kuwa ku ka hormaro fuustada biyo megala gaday inta selaha ku dhaamiya runtii fuustadii hadda meydha sugahaya afartan kun oo wilaysaasata dowilyaar oo ganacsata awal lixdan toddobaatan waxay ti maalmood waro gureen balse laakiin hadda oo dowilyi may soo biyaan oo ganacsatadha magaalada bisheena iyo meelfog biyo ka duriyaan meydhi fuustadii bishabahay lixdan kun nima oo ganacsatada isyaana sirbaanaan hadda meesha bahayaan afartan kun beese daba geedna aboodna labaatan kun shilin oo fuugtada oo booyida aboodna oo dhibaatooyin fara badan ah wajahaday degmada waayahay marka biyo intaas la gado inta laha ku dhaamiye runtii meel ilaa labaatan shan kilomitr oo soddon kilomitr datalahan ka dhaamaya biyo wasahan dhawaan marka dadka ganacsatada intaada la kulanteen an sheegdana in dadka be-ega hoos lanka maadaama dadka qaar hata shan kun shilin soomaali ka adagda intiyo helan ha diran dadoonayta umarinaya biyo ka dawaysadeen diran ilaahay khayr siiya oo dadkii sabar yar oo biyo ka dawaysadaya inta kalena kulilanka geelka hooska normal ee awooda ninkudoidiisa fuusiis biyo shubadana iskadaahaya badana dadka masaakintana dada jiran oo sida hormuud oo kale wala kasoo dawaysadeen oo bilaaben inay boydiyaan inshaanan dhinaga maamulka markii laku hadlaya maamulka ma inku qorshaysan arrintan biilaantan ee degmada buuraha kaba hakana nagata intii maynuman qorshaysan hadda hoob ilaahaygiini waa hilaal dadaalo badan fara badan oo kadibna oo si oo degmadii ceelalku hadda meel dhacdaa selku qoday qaarkii degmada oo diigelinta leh kadoorkii fadiya qaydhadhaansha kadibna howlo badan inagatay dhinaga dowladda koonfurta dheer inay eedo dhinaga dowladda dhexe qaarkiina diigelin degmada kudi fadiya hadda ka howlan oo ilaahaygiini waa ilaahay roob dhanka caafimaadka oo kale adeegyada caafimaadka degmada xatan teemarahayaan siday walsi qolkii caafimaadka degmadadeeda iyo raandigeeda maxamed ow isbitaalkii maleheed ilaa iyo hadda galanta ka hayta ma jirta wasaarad galanka hayta ma jira isbitaalkii oo degmada kiyaale isbitaal yuhay hirinyo daba uu fula saarana ilaa iyo hadda iyadoo galanta ku qabata male wasaarada oo hangargaarta isbitaalkii daawashaanta male dhakhaatiir male iyo raandigeeda dhinaca caafimaadka degmada waan gashay marka goobo caafimaadka ee hata dadka markii ee, dhibaatooyin ha ka dhihi oo kale goobo caafimaadka lakadabigo ay galanta tahay wallahi runtii ma jiraan intayaasha oo halina le oo maaragna oo daawooyin oo yoona maalintii le oo hadda dadka badanaa xanuunka qobla oo intay jeelkas oo daawo taagana jiraan runtiina waaye kumay qorsheeyan inihoo isbitaalkas oo daawona dhanhala dhakhaatiirna dhanhalaya qorsheeya hayna oo ilaahay idinu ahida roobaqsa dhow may safaraha ilaahay dragan hadeer caasimadkamagaar koonfur dalmada dhawo waxaan wasaaradooyaha isbitaalka iyo caafimaad darada waryanka noqodadan oo ilaahay idinu ahida roob qorshaha ka faran inuu mardhow koy gobolka caasimada degmadan eh, buur hakaba gudoomiye kasta oo la jeeyo eh, sida dadka eh, inta badan aaminsiin eh, way dili jiray ama eh, dhaawaca uu sugo eh, gudoomiyaalkan iskadu dambeeyey ee degmada hataa maray markii gudoomiye abaata hilka ku bedeli lagu reebo inta kale way dilay marka may ku bedeli aramooga dhanka ammaanka ku saabsanaayo
runtii horta lawelba waqsashaa dhamada alabili dhamada lanwada maalintii sooba sidiisagana dhamada balsalaasinasbadamay dhamadi degmadii howlgelini waxyaalihii oo argagixisada oo qaadka dhanka horteeda fadhiya in badan ka shaqeyni askaraha miyimaala magaaladii ka shaqeeya ayta hareerihii oo degmooyinka ka shaqeeya hayaan waxyaalo badan aan iska bedelin kulay waa dareema qorsanan kulay laka mas-uul xalxalintii qaarkana iskaga facalsaday dhawaadi laftadiisa isku dhabaasiifada si kasta isbedel badan aan ka suuqini maxamed oo magaaladan subtoonsi noqosho ma jiray oo laka aruuriyay magaaladii oo wasamaysan walaalimaanka kaami kanadiiskani ganacsatadii odeegii oo ururo dhalinyaro ururo bulsho suubani eerboor ahaadna insha allah kuli haddana ragayaan inay waqti dhow eerboorka sameeyo weli oo kuli hadda meesaydhan mar haysa inay waqti dhow gabagabeynana rag oo ilaahay diini waayo khayro
Ah, waayahay Eh, bulshada su- eh, bulshada ka nool degmada buur hakaba ee inta badan dhaqashada xoolo iyo eh, dhanka beero nolol iyo ka tiirsanayti mal eh, sanadooga inkada dambeoyna way kaalasa in xoolihii ee abaarowii dalkaha mari dhaafiyeen oo dhanka beerona saas oo kale sanadooga inka dambeoya boolanka ban qorshe noocaysan ku degsan dadkaasi intiisan ka kaabtan mise eh, inka gargaartan intii enjoyaala jiraan oo hadda geega dadka masaakiintii oo caadi hayaan kaalmay hayaan waanlabata dhinay oo professional walaaran jir oo dadkii dab dhan warba moobailka walaangiridaw saddex sano kuna insidaa hadda la socota area baydhow inay abaaraan badanaayaan dadkaasi oo dad masaakiin badan hadda geega dad ilaahay waladkasi haysa dadka masaakiintana qaar hadda geega enjoyaalka oo kale reer ma jiraan ku howlgalayaa oo soo saaro iyo saarbe badanaa dadka degeyga dadkaasana waaye kaalmayaan professional oo ugahe difaac oo kale kulay fanka ka hadlayaan oo dadkaasay deeqmacda la deersiahayaan aa jiraan runtii shacabka meel baan ka baaqay iniyoona ka shaqeeyaan qaarkii oo kusada lahayeen amnisho degmada umada kaloo dadaawan dhammaan shacabka koonfurta dadiyoona maan ka baaqay hinagatay degmada dawladda hinagatay dhinaga hay-ado inigeeda walaalayaasho iska dhibaataysan qaadha dhaqaadkii oo ka caawiya kale hinagatay dhinaga caafimaadka dhinaga biyo dhanwalbani oo geed hade oo dadkan dhibaataysan qaadkii hanka gurmuda fadeen iniyoona kaalamuulaa ka baaqay waxyaal dhuunsayaalkaas waliba ay guddoomiyaga degmada buur hakabe ee gobolka baay oo faahfaahiyay xaaladda noololeh ee ka jirta degmada buur hakabe ee gobolka baay
kulmis general trading company kambaniga guud ee kulmis horjara kaayalan dhike kooyi way kalan kale kulmis electronicsna keedkii carwiyaalku electronic iyo stationary cosmatic iskulishay meelilaha ka kulmiyo kulmis general trading company kulanan la heli magaashe may weeli kun ikow kuwilbo electronic sheegadaw keedkii stationarigu kumbad shopping koonon kuma qanayna meelilaniiskasheeniyo kulmis electronics carwo kal ilaab lahan ka adeegayo hoyha arag kulmis electronics kori hoos ani lahan buuyey agabshe kabaytoon dhamanayna kabaal anka sheeg bulshada carwo kulmis general trading company agabka yaal wallaha koobu koro ma ee koo ilama lasiin kormaray mayna kumid aha filintijeero joogi jiifaniska jaraan moobala midab walba iniska jaraan sida s8 plus j7 pro c5 c7 g1 ilaa g7 itel kunshambool tumisida kunshambool
kureeb markii wasaaradda arrimo guda iyo dowlado hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya warqadii iyo ka qortii anti degme ete yeed ee gobolka bokool yo walibay idaacadda warsan si arrintaasi walankoogaata xiriiri shal duwan luweeldatay bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed guddoomiyaga la magacaabi yeed ee gobolka bokool cabdifaaqid oo la hadali mardhowayti idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yo waliba isug warmay xaaladda yeed ee gobolka bokool dhinaga biilaanta oo sheegay fuustadii intii boqol kun la gadahay isla maraxantaasna anjarna dad hangurmadahay iyo dad xilligan dhaqdhaqaaq gurmad kawada yeed ee gobolka boqol dhinaga kalena waliba uuse sheegay intii yeed iyo degmo eta wal kasta la sheegona degmo ahaanshaheeda qabiil shilays in diido korn waliba uuse hoosto ku fariiqay intii dad rooga rab dhuurayo diidinyin anti degme la kaweelayeed isla maraxantaasna taas dhereg jalag anan sii doona dowladii federaalka soomaaliya ee burburtay kun sagaal boqol sagaalun iyo kowdinaha magacaodi yeed anti degme eta sida uus hadalkan sheegay cabdifaaqid oo la hadali idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yo waliba na dhex maray waraysigan oo sida e bismillahi raxmaani raxiim xaaladda guud ee hadda degmada ay ku sugan tahay degmada oon baa ka jira biyola-aan ba-an baa ka jirta ceelashii waxaa weeye marka horeba ceelasha iyo biyolaan bay ahaayeen haddana xilli kulul oo waxaa la galay xaaladdu aad u adag tahay jilaalkiina uu horay u badan yahay oo bishii maarse ee uu kululay baa dhiman waxaa weeye ilaa tobankii bisha febraayo ilaa hadda intaas waxaa weeye oonaan caadi ahayn baan la kulanay shacabku waxaa weeye biyola-aan ba-an baa haysa guud ahaan sidiisa kale waa fiican yahay oo waa nabad qabaa ummadda soomaaliyeed buu wax la qabaa gobolka bokool buu wax la qabaa laakiin abaarta iyo dadka kale waxaan dheernahay biyala-aantaasaan dheernahay biyaha biyala-aantaas waa dhibaatada koowaad oon haysa wey wayahay marka biyaha intay ka helaan dadka degan biyaha degmada ceelasha ceelbiyoodka waa wada bureen abaarihii baa saameeyey halkii riig oo degmada ay lahaydna ma shaqaynaynin ilaa toban sano iyo wax ka badan oo waxaa weeye ceelasha waa ceelbiyood ceelbiyoodyadiina abaarihii baa ku dhuftay sanadkii haddaa roob ma helin saakii ka horreeyaan roob ma helin eber bay baxeen hoostadii biyo ahayd boqol kun oo shilin soomaaliya bay joogtaa haddiiba la helo wey haddiiba la helo tuulooyinka sodsadna waxaa weeye baqaaladhaan baa ka socota sanadka hadda aan soo dhaafnay laba kun toban iyo toddobada muddo sideed bilooda biyo dhaan buu dadka haystay hay-adda i c f ayaa boolido u kidhaysay sanadka hore sideed bilood bay biyo dhaan haysteen xilligii xilli roobkiina lama gaarin xilligii jilaalka ugu adkaana waa lagu jiraa biyihiina lama hayo ceelashiina eber ayay istaageen marka oonka oon xasaasiga aada u culus wey waayahay marka maadaama dadka sida aad sheegtay fuustada biyaha la iibinayo boqol kun oo shilinka soomaaliga dadka qaarkii ma aboodaan sidee u maarayaan noloshooda wallaahi oonka arrin aada u liidata weeye meel annaga hadda noo dhawow biyahan ka gaarnaana ma laha shacabka gudaha meelo fasad buu u cararaa dadka ninkii wax haysta waxaa weeye boyad buu kidaystaa ilaa gudaha oo konton iyo shan kilomitr degmada dhaarey la yidhaahdo oo gobolka dariska nala ee afdheer ayaa loo cararaa oo ceel riiga ku yaalla halkaasa dadka wax haysta ay bowlada biyaha u dirsadaan bowladda berbiyaha bay ka gataan shacabka loo keenaa afar milyan oo shilin soomaaliya bowladda lagu keenayaa dadka marka dan baa ku haysta fuusadii inay boqol kun iyo in ka badan ay ka bixiyaan waa ku qasban yihiin biyo kale lama haysto magaalada biyalaan bay aada ugu dhib qabtaa maamulkii aad tihiin maxaa tillaabaa qaadeen haddii ay idin qaadin maxaa idinka qorshaysan wallahi annagu maamulka haddaan nahay biyo ma keeni karno inaan cabashada shacabka gudbinno un wey annaga inta nala siman oo dawladda koonfur galbeed aan u gudbinno oo dawladda dhex u gudbinno hay-adaha samafalkan aan u gudbinno oo baaq qayladhaan aan u dirno inta annaga nala siman waa intaas dee wax kale oo aan keeni karna annaga ma laha bulshada dareenkeedii iyo cabashadeeda un baan anagu aan maaragtay unbaan gudbin karnaa waya waxaad hoos tagaysaan maamulka koonfur galbeed oo imika idiin magacaabay maamulkii ma kala hadasheen inay jiraan dhibaatooyin ka jira deegaanada bokool gaar ahaan deegaanka imika aad joogto in dhibaato xoogan ay ka jirto si dhibaatadaasi wax looga qabto maamulka maxay idiin sheegeen wallahi waan waan gaadhsiinay maamulka koonfur galbeed aan hoos tagna waan gaadhsiinay cabashadaas iyo biyo la-aanta iyo qaylo dhaanta xafiiska biyahana waan gaadhsiinay raboodka wasiirka arrimaha gudahana waan gaadhsiinay guddoomiyaha gobolkana waan gaadhsiinay wixii kasoo baxaa iyo wixii un aragtiyo baan arkayna laakiin hadda cabashada waan gaadhsiinay haddana hadday wadana maqlayaan shaksina waan u gaadhsiinay waxa weeye marka cabashadaas waan gaadhsiinay meel walba oo ay khusayso waan gaadhsiinay maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in la hadalhayey ee magacaabistii lagu soo magacaabay ee ahayd ee ama wasaaradda arrimaha gudaha ay tiri degmadayeen ee dadka qaarna waxa ay ku tilmaamayaan inaysan degmo ahayn adaka goddoomiye ahaan ma aaminsan tahay in degmo aad joogto dadkaas waa dad horta fikir khaldan wa- wata weeye waxa weeye anagu waan aragnay waxyaabaha facebooka ay soo dhigeen waan aragnay kamaanana jawaabin nin walbana wixii ay fikirkiisa uu yahay ama calooshiisa ay tahay haddii liyahda laga jawaabo waa maaragtay waxba micnaha ma kordhinayso aniga maamulka isoo magacaabay waa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudahana hade waxa weeye meel sharci la-aan oo sharci darraa maaragtay ma magacaabo tikireete madaxweyne ayuu ku joogaa sharci ayuu ku joogaa waxa weeye wixii soo saarana waa wax sharci ah dadka isriixa iyo colaadanka iyo coleytanka iyo dadka bakoolka ee waxaa qabayna waxa weeye anugu waxaan ku talin lahaa inay iskaga waantoodaan waxba kuma kordhinayso waxbana ka heli mahayaan yeed waa degmo toddobaatan iyo saddexdii bay qaadatay degmooyinka bakool bay ka mid tahay annagu meebe degmo maaha ma dhahano aniguna ma dhaho shacabka ilaaan xukumana ma dhaho meeshii degmaa annaga koonfur galbeed waxaanu keliya hadda ka hor fikir yar baan isku afgaran lahayn oo siyaasiyiinta ay isku afgaran lahayd meesha degmo weeye degmo maaha laiskuma afgaran lahayn sidii fikir yar oo awood qaybsiga hore si wax loo dhisaayey aa laisku afgaran waayey taas ayaan ku kala dambaynay kii markuu dhammaaday oo siyaasadii kore laga heshiiyeyna waxa weeye aniga madaxweynaha ayaa hor fadhiisay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan ayaa hor fadhiisay asaga ayaa ay xukumo asaga ayaa wasiirkana ku amray marka waxa weye dadka waxaa aaminsan inaysan meesha degmo ahayn aaminsan haddee meelaan degmo ahayn nina degmo oo magacaabaya intaa keliya ha ku waansadaan oo intaas keliya ha ogaadaan waan waan gartay marka iyo degmanimadeeda goormee la shaaciyey ee dawladdii dhexe ba mise waxaa magacaabaya ee koonfur galbeed ama dawladihii kale ee iskaga dambeeyey me me iyo degmanimadeedu way shaacsanayd oo kalendarkay ku taallaa oo xafiiska wasiirka arrimaha gudahay taallaa oo kafadalaaskay taallaa waxa la shaaciyey waa aniga waa xu- xilka hadda anu aan hayo weeye waxa la shaaciyey waxa yeed hadda lama shaacinin haddana lama magacaabin marka horey u jirtay horeyna waxa weeye cid baa diidanayd nidaam dawli ah ma diidanayna cid shacabaa diidanayd cidda shacabka ee diidanaydna waxa weeye in la xisaabtamo miiska laiskugu imaado waa wax jira weeye cid shacaba waxa weeye annagu haddaan nahay shacab shacab baa ila jooga degmana ma qaadi karaan degmana ma dhibi karaan shacabka wax diidanaana waa sidaa kadalika degmana ma qaadi karaan degmana ma diidi karaane nidaamka dawliga ah ha uga dambeeyaan degmanimada yeed mid hadda la shaacinayo ma aho waxa la shaacinayay waa tikreetada aniga lagu magacaabay weeye ee maaha yeed in degmada loo magacaabay maaha yaad u malaynaysaa inay diidan yihiin ee degmo ahaanshaha yeed ee gobolka bokool wallahi kuwa facebooka soo dhigahaya ee haddaba caysanahaya ee wasiirka arrimaha gudaha ee waajibaadkiisi gutay hahaganhaya ee dariskana aan nahay walaalahana aan nahay hadday soo qaxaanna nagu soo qaxahaya haddii kalena geel annaga iyo reerka annaga iyo aan isla daaqayna ee dariska aan nahay ee reer bukool aan isla nahay kuwa weye kuwa diidan soomaali kale maaha kuwa weye waxa facebook adeegsanaya aflagaadoonaya waa kuwa dariska nalaha ee deegaanka radhuura dega weeye radhuura hadday degmo u ahayd degmo maaha maanan dhihine shabaab intay ka horeysaan ha ku ekaadaan radhuuradooda annagu darisli baa naga dhexeeye kuwa diidan kuwa weye kuwa weye ku cadna weeye maaha soomaali oo dhanna maaha waan gartay kuwa dariskiina ah ee daban waxaa u fahmay gobolka bay oo idinku soo qahaya mararka qaar ma sidaasaa ula jeedaa ama gobolka bokool laftirkiisa dad daris aad tihiin aa idinku soo horjeeda gobolka bay maaha gobolka bay hadduu soo qaxana waa walaaladana oo xumaanna kamaana sheegin siyaasiyaenna wax nooma dhex marin degmadan waxaa deris nalaha kuwa bakool dega ee deriska nalaha ee hadlamaha ee radura dega weeye kuwa annaga ee propagandada waday ee yeed dhinacyada haystay siyaasada iyo shucaca ku furaayay kuwa weeye maaha gobolka bayna maaha gobolka bakoolka kalena maaha waayahay marka dad qabiil aad sheegtay sideed qabiil ku diidi karaa ee degmo dawladdu ay magacaawday hadiiba jirto dejidadoodana iska yar laakiin waxa weeye odhahdooda iyo fikirkoodan bay soo dhigeen iyagu waxa weeye miisaaniyad nooma hayaan degmadan miisaaniyad iyo sharciyadna kama celin karaan waxa dawladaha haganayay media isticmaali jiray meesha ceel wey li hagayna hadee ayagon bay ahaayeen dad kale ma ahayn dadka waxaan u sheegi lahaa dowladnimada ha u hogaansamaan waa dad dawladiida waa dad waxa weye koonfur galbeed ma jirta dhahaya waa dad dawladda dhexe ma jirta aaminsan dadka waxaan u sheegi lahaa inay iskaga waantoobaan yeedna way leeyihiin oo dal ahaan bay uleeyihiin oo waxa weeye yeed lagama laha meeshan kale ay u nisbaynayeenna ayaga iyo degankooda hayde haddii ay cadowga ka kacsin ka kicin karaan ha ka kiciyaan haddii kalena annaga hana weyditaanka hadno waan ka kaalmaynaynaa oo waan ka cawinaynaa waxaana u sheegayaa waxa wuu dhammaaday coleytan wuu dhammaaday ficilka wuu dhammaaday waxaanta iska daayaan soomaalinimo iyo derisnimo iyo reerbukoolnimo ha ku shaqeeyaan oo ha u gudbaan saas ayay horumar ku gaari waayay ugu dambayntii bulshada caawa kaa dhegaysanaysa idaacadda warsan maxaad la wadaagi lahayd bulshada wa- warsan caawa waxaan la wadaagi lahaa aragti wanaagsan iyo midnimo cadowga annaguna waa hal oo waa al-shabaab annaguna mid baan nahay Eh, bulshada soomaaliyeed ee dhegaysanaysa wadada wanaagsan ee xalaasha een horumar ku gaari karno een soomaalinimo ku gaari karno inaan wada qaadno anigu saasaan ugu baaqi lahaa sidaas ayaana la wadaagi lahaa middaa ayaana la deeqaysa wahagaag dhugunsadayaalkaas waliba ay guddoomiyaga deegaanka yeed ee gobolka bokool oo waraysi siyaayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
دينر هو انت كويتي ماي دار الدواء هوسبيتال ماي داير علينا تنجد دار الدواء هوسبيتال وسماي دار الدواء هوسبيتال ليلي ليما يفولا اسبيتال داو يال وماي وي دين دركو دين لي بلاو شبا دو هاي دو والكين ترو هايا دمينم لانكي ديدو دوكسي غلي سفر لانكي كدايتانو هنغوري ويديسيدي عذر لانكي اسك داريمانو ديروي دار الدواء هوسبيتال dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadba ka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daawaye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal دكتور ألونلي المسي ألا ديرسيي وايا أرك نمك درسدي دكتور محمد أبشرا ميلك دياركين كأي إي وليبو إن رومل كي ديايو قالن نمي كي دارو كمبيوتر عالم إي أو جيرودا دك دك شاقيان سيدا ألترسوم باي كيمستري إي كان شي بارك سي بي سي ميلك دياركين كأي هوري إن ديرا دارو دا
weli aan isla deyrnay qodobkiinka dambe ee barnaamijka kulanka warsan may ee ka sababta xilka lunku qaadi guddoomiyihii degmada maxbaayi ee gobolka shabeellaha dhexe shalay iyo hayti markii wareegtaha kubati xafiiska wasiirka wasaaradda arrimo gudo iyo dowlada hoose ee maamulka hirshabeelle xilka lunku qaadi guddoomiyihii degmada maxbaayi cabdullaahi maxamed xuseen geeldoox wali jare warar habahaayi oo sheegay intii sheenti helku qaadowka khilaaf markaasi ha dhexgalay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle waliba arrintaasi beeniyey wasiirka wasaaradda arrimo gudo iyo dowlado hoose maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle oo la hadalay idaacadda warsan magaalada baydhabo waliba uuse sheegay intii warka sheegahayay khilaafka ha dhexgalay dhisowka golo deegaanka use walbunku jarna islamar ahaantaasna arrimo kale oo shal shaki ee hilkalunku qaaday waa ku wasiirka wasaaradda arrimo gudo iyo dowlado hoose maamulka hirshabeelle oo arrintaasi faahfaahiyey maya maya isma khuseeyaan shaqo iskuma laha ma haddayna hadda kiiska hore oo hadda ma aragtay golaha deegaanka laga dhisaay ma hadday kuma jiriyo marka eh, ninkaasu waa arrin kale ayay ahayd helka qaadista ama dariiqad kale ayay ku timid ma shaqo kuma laha dhismaha golaha deegaanka maya maya shaqo dawladeed waayo taas waxaa waaye in xil la iska qaado waa shaqo dawladeed khilaaf la- khilaaf laba qofood ka dhexeyn xil laguma qaado marka waa adiga waa waa wax shaqo ku xiriiro waayo waana waana system dawladeed oo hadda eh, qaabkii ahaada mid hadda laga sheekeyn kara ma aha maya maya waxaas wax jira ma ahan shaqana iskuma lahan deegaana kala shaqo kuma lahan cid la arkaba shaqada iyadu ay hayso iyadaa ka mas-uula wixii qalad oo ka imaad iyadaa lagula xisaabtama hadday noqoto in xil looga qaado iyo hadday noqoto in lagu canaantaba iyo ay cabasha jirto cabashana soo gaarta jawaabteeda dawladaa bixinaysa laakiin ilaa iyo hadda wax eh, wax cidi sheegtay eh, dadka laguma gale waxaa dadka lu- wax xil lagu qaadaa wixii qofka lagu arko marka iyadoon waxba lagu arag eh, ciddii hadda wax lagu arkay oo calaamaysana dawladda og laakiin maalinteedaana wixii tillaabo habboon laga qaadaa laakiin waxda idaacad laga sheegi kara ma- ma jiraan
waa hagaag dhugunsadiyaalka qiimo iyo qadarinta leh waliba sanlaaji maafayla dhugunsadiyaalka noole dareer seetun isee dhibic lama qaar kalena waliba si toosa ninku dhugunsadahayana aalada satellite iyo live streamka dadka rooga dalka banaashay jimaafayla hamiinfayla iyo meelkastiisin roogdama adduunyada siin kulena barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana bilaal hilaal sheekh shueb sangiintii barnaamijkan barnaamijkii dambe una reedun kulmaana saaxiibada kulanka warsan oo iska duubun oo siinku ku tabaayaan sida iyo hamiin fayle hiddii barnaamijkaanan dhugunsaneen waliba reedninku halkorana barta internetkuuna ka lena warsan radio com hamiin fayle